إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka ayaa dad shacab ah ku dilay duqeyn uu ka geystay beer ku taala duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalk ayaa la sheegay inuu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda ee gumaysiga ku haysta dalka falastiin cali jeete cusmaan ayaa sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii xoogeysanaya xiisadda u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eritereya iyadoona adisaaba lagu eedeeyey mas-uuliyadda kicinta colaadan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay dhexdhexaadayso khilaafyada ka dhex jira dalka koonfurta suudaan xilli ay kala tageen xasan sheekh iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku dhiibay wilaayada salaamiga ah ee jubbada hoose intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
maraykanka ayaa dad shacab ah ku dilay duqeyn uu ka geystay beer ku taala duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa maxamed daahir
habeenkii arbacda ee lasoo dhaafay waxaa marqura duqaymo laga maqlay beeraha deegaanka jambaluul oo hoostag ah degmada afgooye halkaasoo ay diyaaradaha maraykanka ku beegsadeen dad rayid ah uu ka shaqaynayay beerahooda dadka deegaanku waxay inoo sheegeen inay maqleen ugu yaraan dhawaqa afar gantaal oo si xiriir ah u dhacay waxaana ku dhintay saddex qof oo ka mid ah shacabka beeralayda ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida ay inoo xaqiijiyeen eheladooda saddexda qof ee duqaymaha lagu dilay waxaa la kala yidhaahdaa warsame aadan deerow abuukar cusmaan goodow iyo xaawo shariif xuseen dowladda federaalka ayaa ku faantay duqayntan waxayna sheegtay in lagu dilay saraakiil ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoo tilmaamtay in duqayntan ay ka dambeeyeen waxay ugu yeertay saaxiib caalami ah oo ay ula jeedo maraykanka duqaymaha ugu badan ee rayidka lagu beegsado waxaa soomaaliya ka geystay turkiga iyo maraykanka waxaana soo raaca kenya iyo etoobiya sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatanka bishan oo kale ee maars siddeed iyo tobankeedii diyaaradaha turkiga ayaa duqayn ay ka geysteen tuulada bakhdad oo hoos tagta degmada afgooye ku dilay tobanaan qof oo beeraley ah si loo niyad jabiyo wax soo saarka turkigana uu suuq ugu helo qudaartiisa aadka u tayliidata ehelada dadkii lagu laayay duqayntaasi ma jirto cid ilaa hadda kala xaajootay dhibaatadaasi lamana tixigelin dareenkooda oo xilligaas ahaa sida tan saddex carruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kale saaka la helay ilaa xalay baa dhiigloo bax loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaarad ee meesha ee meesha ku dhamaanay cadcadkooda qaaraa hilibkooda laaya qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aa la laayahay waana haan family oo maanta ayaga dhan ay yihiin dad beeraaley oo meel dhooban ilaah xaqiisa ma aan cadaalad hadday jirto saan cadaalad maya cadaaladda hala fiirsho madaxweyne ma ahan kane xalay markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada deriska joogay markay tageen ayagana waa lagula dhuftay marka mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmud saddexaada tegey waa lagu dhuftay haddan mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmudka ugu horeeyey saakay heleen reer afgooye ayaa dhibaatooyin gaar ah kala kulmaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka dhowaan waxaa magaalada lagu dilay laba dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dad ka dibadbaxaya canshuur boqol doolar ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay guri weliba madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la sheegay inuu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda ee gumaysiga ku haysta dalka falastiin waa kana cabdiraxmaan beder oo warkan inoanbaqaadaya ila wareedya magacyadooda diiday oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka yuhuudda ee gumaadka iyo gumaysiga ku haysta dhulka barakaysan ee falastiin safaruu dhowaan xasan sheekh maxamuud ku tagay dalka adarbijan ayaa lagu waramay inuu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan siday ku waramayaan ilawareedyada waxaa kulan ka dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo yuhuudda aad looga qariyay warbaahinta iyo xitaa qaar ka mid ah mas-uuliyiintii qaybta ka ah safarka madaxweynaha dowladda federaalka saraakiisha yuhuudda ayaana sheegay inay aad u xiiseynayaan xiriir toos ah oo dhex maray yuhuudda iyo dowladda federaalka lama oga ilaa iyo hadda waxuu xasan sheekh maxamuud kaga jawaabay codsiyada yuhuudda iyo waxuu dhankiisa ka codsaday iyaga laakiin dhowr jeero hore ayay warbaahintu heshay xoga tilmaamaya in xasan sheekh maxamuud uu kulmo la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda marsiyi horeyse ayaan la sheegay in kulan ka dhacay dalka imaaraadka carabta ay isku arkeen xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka yuhuudda waxaanuu horay xasan sheekh u sheegay in yuhuudda waa aqoonsaniyay inay yihiin dowlad cali jeyte cusmaan ayaa sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali jeyte cusmaan oo muddo kasoo mid ahaa xildhibaanada dowladda federaalka soona noqday guddoomiyaha hiiraan xiriir dhowna la leh etoobiya ayaa haatan u muuqda ninka qoomamaynaya qaybtii ay ku lahaayeen dagaalka isaga iyo ciidamo la socday wuxuu qilay in dagaalku aad u daba dheeraaday islamarkaana lagu halagalay sanadkii afaraad isagoona xusay inay adag tahay sii joogteenta dagaal noocaas oo kale ah hase ahaatee wuxuu cali jeeta eedda fashilka dagaalka dusha ka saaray dadka uula hadlaya halka ay ahayd inuu isaga qaato mas-uuliyadda wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka culeyska dagaalka taageeradu ma boorkay ku eg tahay mase taageero ka dheeriya oo dadkan anigu ka yimid qaarkiinna igala yimid siday ku sugnaayeenna aad garanaysaan wax sidaan ka bedelanoo aad u qorshayseen baa jira annaga markaan dagaalka galnay dowladdu soo gasho soo maa haddii hadda dowladu waa maxaan falaynaa waayo dagaalaan galnaye dagaalna ma galo war ii kaadi hadda waxbaa iga siiya ma galee dagaalkii waa galnay afar sanaanu ku jirnay shabaab koox yaroo meel socotaa lama diriri karto
wuxuuna niyad jab ka muujiyey xilligan iyo sida uu xaal ku yahay isagoona tegay mid ka mid ah furimaha dagaalka halkaas oo ku soo arkay waxaan loo riyaaqi karin wiilal dagaalamaa way joogeen laakiin ma joogin ma joogin sibood ma jirin war siboodaa loo baahan yahay war talagalaa loo baahan yahay war dagaalku waa daba dheerad waa artaana waa afar jirsaday sanadkii afaraaduu galay war siduu hadda ku socdo maya ma suuragal ma aha waxaa laga bedelo waxaanan rabaa weliba in aan warkayga eednaan fududaysan ma raba meediyaha si fiican wax looguma sheegi karo ayadoo bilaa meediya maanta inaan wada hadalnaa ficneed adinkoo garanaya warka inta aan hambaystay arrintaha laga jawaabo
waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan aada ugu baahaya walaaca iyo walwalka ay madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ay ka muujinayaan dagaalka wixii ka dambeeyey markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegeen deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya waxaa sii xoogaysanaya xiisada u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eritreya iyadoo disaba lagu eedeeyay mas-uuliyadda kicinta coladan warbixinta warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan waxaa sii xoogaysanaya xiisada u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eliteria iyadoo adis ababana lagu eedeeyey inay hurinayso xiisada ka dhex taagan labada dhinac xukuumadda asmara ayaa markii ugu horeysay jawaab ka bixisay hanjabaadii ku baaqaysay colaaday ugu timid jarnaal ka tirsan dowladda xabashada etoobiya hadallada xanafta lah ee kasoo baxay xukuumadda adis ababa ayay dowladda eliteria sheegtay inaysan u dulqaadin karin wasiirka wasaaradda warfaafinta eliteria ayaa tilmaamay in ifafaallo colaadeed oo sababi kara dagaal lagu hoobto uu kasoo muuqdo geeska afrika waa jaranaal la xamaasadaysan ajandaha cadowtooyo ee ka dhanka ah eliteria wuxuu doonayaa in etoobiya ay dib u qabsato dekeda magaalada casab ee eliteria ayuu yiri yemeni gabra maskal oo ah wasiirka iclaamka ee xukuumadda asmara mar uu ka jawaabayay hadallada colaada ku baaqayay ee kasoo baxay jarnaal ka tirsan dowladda xabashada etoobiya
bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay dhexdhexaadiso khilaafyada ka dhex jira dalka koonfurta suudan xilli ay kala tageen xasan sheekh iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaan inoo akhrinaya dowladda federaalka ayaa dhowaan shaacisay inay dhexdhexaadinayso khilaafyada ka taagan dalka koonfurta suudaan waxaana arrintaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxa ay taasi ku tilmaameen mid lagu qaslo iyagoo xusay in xasan sheekh uu maaro u la'yahay khilaafyada ka jira gudaha dalka ee kala dhexeeya maamul goboleedyada qaar taasna ay xasan sheekh ay ka tahay oo keliya igu sawir
gebi ahaanba waa wax aan jirin waa wax aanan waxawaaye dee beryaana waxaa la keenay qofka markii iyo barnaamijyii iyo samaynaya ninkan waxaan daacad kama ahane igu sawir waay micnihii waxay ka dhigan tahay maxamed madaxweynuhu suudaan iyo iyo suudaan oo dhexdhexaadina dee taas aniga waxaan u arkaa igu sawirtii ay- ay soomaalida beryahan ay meelaha la marmarayeen taasay ka dhigan tahay suudaan goormaan gaarnay inaan horta dal- dad kaleeto iyo dad kaleeto aan dhexdhexaadin goormaan gaarnay waa wax lagu qoslo wax lala yaabo waay marka waxaan dhihi karnaa waan socon weynee aan orodno wax kalean ku tilmaama hadda garan mayno waayo qofka tiisa kolkaalaha too kale looga dara teen yaa maare ulaanahaye suudaan waxaan ka qaban karnaa adaanku weydiinaa waan socon weynee aan orodno qof socon waa goorma orda walax la fudaydiyo ilaahay abuurteen oo hadda arkaynaana ma jiraan taraafikada iyagoo mootooyinka nagu dhibaaya shantii doolar nagu dhibaaya way jidadkiina weli aan ku xayiranna madaxweyne waxaan u baahannahay dalka dalka gudihiis inaad nooga shaqayseen dibadda mannaan gaadhinba marka laga yimaado khilaafaadka xooggan ee u dhexeeya maamulada ka jira dalka iyo dowladda federaalka ayaa waxaa dhanka kale khilaaf cirka isku shareeray ka dhex alowsan yahay gudaha dowladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka iyo xildhibaanada iyadoo dhowr kol ay qaar ka mid a xildhibaanada isugu gacan qaadeen kala fadhiyo ay isugu yimaadeen waxaana sii kordhaya cabashooyinka ka soo yeeraya xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka oo sheegaya in ay ka soo horjeedaan guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe oo ay ku tilmaameen nin keligii talis oo aan waxba ka aqoon xorriyatilqowlka geesta kale waxgaradka iyo dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in xasan iyo ra-iisul wasaarihiisaba ay indhaha ka daawanayaan waxa socda si kastaba dowladda federaalk ee uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo bilowgii dhisideeda wajahaysa caqabado dhanka amniga iyo siyaasadda ah halka uu la socon lahaana uu ka howlan yahay dhaca hantida dadweynaha boobka dhulalkooda iyo inuu ka soo hormuuqdo shaashadaha caalamka waa sida ay qabaan dadka xog ogaalka u ah arrimahaasi warkaan dhegaystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii salaamiga alfurqaan askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku dhiibay wilaayadii salaamiga ah ee jubbada hoose mar kale waxaa warkan inoo eegaya cali aadan xasan askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana lagu soo bandhigay degmada jamaame isla gobolkaasi wuxuu sheegay askarigan in ciidamada jubbaland aysan wax shaqo ah ku lahayn diinta islaamka taas oo sababtay inuu go'aansado kasoo goosashada iyo inuu isku soo dhiibo walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askarigan kasoo goostay ciidamada jubbaland ee lagu soo bandhigay degmada jamaame ayaa waxa uu la soo goostay qoriyo boosh isagoona xusay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey askarigan wuxuu baaq u diray ciidamadii uu ka tirsanaa inay isku soo dhiibaan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo maxaad ahayd marka bulaxaji markaa joogtay ciidanka jubbaland qaas ahaan ciidanka barjeex goormaad ku biirtay marka ciidanka jubbaland bisha hadda aan soo dhaafayna bishii ka saddexaad oo weli wax tababar ay maadna qaadan maya maya tababar ma qaadanin cad igu tashkiilisay male adigu ani- haddaan ani unbaa maskaxdii kale inaan kasoo tago ee wax hub ah ood kala timaad maa jira haa qora iyo boosh qoraga dabalaab waay booshkana waa saddex qasnada ku jirta maxaa laa jiro dhibaato ay ku jiraan ay kasoo baxaanoo ay walaayada islaamka isu soo dhiibaan oo wadankooda xornimada ay ku shaqaystaan soo dhoweyn wacan si aan malaynaynin ani markii hore waxaa islahaa dhibaato iyo qarib iyo waxbaa lagu mari doonaa dhibaato iyo wax lamid ah iyo wax u dhow ma jiraan marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay marka walaayada isu soo dhiibaan dowlada ciidamada maamulka jubbaland ee jooga deegaanka buulaxaaji ayaa mar walba waxaa kasoo goosta askar ka tirsan ciidamadaasi iyagoona isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose
warkii dhegaystayaal fiidnimadan aad kala socoteen idaacadda salaamiga alfurqaan waa inagaynta